Dhalinyarada ayaa had iyo jeer ka hadla caqabadaha ay la kulmaan xilliga ay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan qaar ka mid a dhalinyarada siyaasiyiinta sida weyna u danaynaya inay bulshada ka mid noqdaan inay hogaankooda ku biiraan oon magaalada laascanood oo kula kulmay ayaa waxay iga sheekeeyeen dhibaatooyinka ugu badan ee had iyo jeer dhalinyarada guud ahaan meel kastoo ay joogaan ay la kulmaan marka ay soo dhammeeyaan jaamacadaha iyo waxyaabaha ay baranayeen sidaay ugu soo biiri lahaayeen saaxadda siyaasadda bulshadana u hogaamin lahaayeen waxaanu waraysigana la yeelan doonaa abubakar cabdiraxmaan geele cabdiqaadir maxamed hagar oo ka mid a dhalinyarada gobolka sool ugu horeyn abubakar cabdiraxmaan geele oo ka mid a qurbajoogta dhalinyarada ee dalka dib ugu soo laaba laga yaabaa ninka dhalinyarada hayso de markaa ama waxbarasho ku jira ama jaamacad ka soo baxay inuu macnaha uu shiraado siyaasadda ku biir kadibna dee ninkan kale ee magaranaysaa intaa siyaasadda kusoo jiray oo ama meelo kale dhaqaale ka heleeya ama siyaasadda uga dhuundaloolay inuu dee dhaqaalo u isticmaalo halkaa ninkii dhalinyaradaha ku hadho waxaa kaloo ka mid a inta badan dee soomaalidu waxa weeyaan waxaa waa bahal qabiil layihahdaa wax lagu qaybsadaa caqabadaha waxaad sheegtay inay dhaqaalaha iyo dhanka qabiilka ka mid yihiin marka laga yimaado dhaqaalaha aqoonta ay dhalinyaradu soo barteen oo ay jaamacadaha uga soo baxeen tixgelin intee leeg bay ku helayaan inay siyaasadii ka ma u saamaxaysa inay siyaasadda ku biiraan oo door siyaasadeed oo fiican ay ka qaataan cabdikariim waa laga yaabaa inuu saamaxdo oo aqoontiisa lagu qiimeeyo laakiin haddana caqabadahana mar walba yaallo oo qof dee uu adagtay siduu uga gudbo laakiin de mararka qaar way dhacdaa in macnaha qabiilku ah isla gartaan oo ninka dhalinyarada ah ay isyihahdaan karti uu leeyahay ay u sii daayaan siyaasadda meesha ku taageeraan laakiin aad bay u yarta inta badan ma badna sidoo kale cabdiqaadir maxamed hagar waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiinta dhalinyarada ahayd sida weyn oga dhex muuqanaysay xisbiga wadani ee mucaaradka bal ka waran sidaad ugu soo biirtay doorkaasi siyaasadeed iyo waxyaabaha ugu faraha badan ee ka dhalinyarahaan laydinka baran karaya de hadalka abubakar baa badankiisa muxuu ahaa dhameeyey hadalka intiisa muhiimka waan kusoo dhawaanayaa dhalinyaradu waxaa weeye horta haddaynu soomaali nahay de wax culture oo dhaqan iska jiro soomaalida ah oo qofka dhalinyaradaah muxuu ahaa odayaashii sida uu sheegay abubakar lixdankii siyaasadda ku jiray baa weli siyaasadda muxuu ahaa dabada haya ma jeclaa cid dhalinyaraha inay siyaasadda kusoo biirto dhalinyaradu muxuu ahaa caqwado badan bay kala kulmaan marka waxaa jirta midda u weyn waxaa kamid a hadeer simbal ahaan tusaal ahaan markaan usoo qaato beri dhawood halkan laasxanood doorashadii somalilan oo kale ka jirtay ololihii kambeynka baa qoladeeda wadani waxaanu dhisnay guddi dhalinyaraha oo muxuu ahaa soddon xubnooda guddidaasi labaatan baa muxuu ahaa dhalinyaraha tobanka kalena dad waaweyn adhaltay ahaayeen beelihii baa nagu kacay gobolka dabadeedna dadkii iyo dadkaygii guddidaa dhisayay iyo waanalooyihin waxaa layidhi muxuu ahaa hebelow weyn oo xisbiga kulmiyaha mawasiira ama guddoomiye baarlamaan ay marayaan xubin baarlamaan oo toddobaatan jira ma hebel baad kala hortegaysaan oo muxuu ahaa shan iyo labaatan jira ama soddon jira cod midhaa ma rabtaan waa kan dabadeedna waxaanu nirmay dhalinyarada codka haysa dadku percentageka boqolkiiba toddobaad kun dadku dhalinyarada ubaahanyihin bay u badan yihiin dhalinyarada markaan ka hadlayna waa raggii dumar oo dumarka laftigood dhalinyaraday ku jiraan wixii dee muxuu ahaa afartan jir ka yari marka waa tii doorashada electionkii dhacay oo dee halkan foodkeeda waa tii dee dhalinyaradii muxuu ahaa ay toodii noqotay marka waxa weeye dhalinyaradu markastaaba way ka muhiimsan tahay muxuu ahaa dadka waaweyn ninka dhalinyarada ahi ma jecla inuu dhaqaalo samaysto ma jecla muxuu ahaa inuu magaranaysaa uu dan gaar ah magaranaysaa uu interest gaara inuu yeesho ninka dhalinyarada wax yar baa iskaga filan muxuu ahaa economic ahaan dhaqaale ahaan muxuu ahaa dhallinyaradoo kale ninka dhalinyarada ay saaxiibadii baa jira dadka galaas mid kaheen baa jira dad buu shaqooyin la doonaya dad buu wax ka caawinaya ninka dhalinyarada wax fara badan odagu aan caawin karin buu qaban karaya bulshada soo dhexgeli karaya dadku dhex soconaya meesha ninka dhalinyarada ahi dee uu ninka weyn yahay dhalinyaro fara badan baad sidaas sheegtay fagaarayaa siyaasadda intaad ku jirteen ka waran markaad ololayaasha ku jirteen oo kale dad badan oo jaamacadaha ka soo baxay ma jiraan kuwo badan oo kartidooda iyo qaab siyaasadoodkooda si weyn loogu bogayo dadkuna ay dareemeen bulshada gaar ahaan gobolka sool oo kale way jiraan dhalinyaro fara badan baa jiro oo dee taba oo aqoon leh oo muxuu ahaa oo fagaaraha ka muuqanayay oo jaamacada kasoo baxay oo qaarka xitaa kuwa ugu hooseeya high school yihiin oo weliba basically dad dhisan yihiin formal education fiican soo maray maskax fiican loo maskaxda laftigeedana dee ilaahay baa bixiya aqoonta ta ilaahay baa mogtay awalan u qaalisan qofku waa inu marka hore hadduu caqli badan leeyahay marka waxa weye dhalinyaro fara badan baa jirto muxuu ahaa dee aan muxuu ahaa wasiiro noqon karta madaxweyneyaal noqon kara guddoomiyaal baarlamaan noqon kara problemka dhalinyarada haystaan waxaa weeye ninka dhalinyarada hadeer marka xukumada meel laga dhiso soo dhulka soomaalida oo dhan ama maamulada soomaalida o dhan laga dhiso muxuu ahaa somalilan puntland muxuu ahaa dowladda federaalka soomaaliya marka wax laga dhiso systemkaasi uu dhalinyaro magacaabo ninka dhalinyarada ama waa xubin baarlamaan baarlamentary weeye ama waa wasiir decision go-aan male dhalinyaradu waxay wax iska bedeli karaan iyadoo madaxweyne dhalinyaraha la helo muxuu ahaa ra-iisul wasaare dhalinyaraha la helo inkastoo hadda ra-isul wasaarayaasha aysan da'aba weynin muxuu ahaa guddoomiyaal baarlamaan oo dhalinyaraha la helo ninka dhalinyarada iyadoo uu decision leeyahay oo ku dhac leeyahay oo hay-adda dalka u sarreysa uu yahay moogta taasoo kale dhalinyarada wax badan baa iska bedeli kardha